bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kula soo dhowaada barnaamij gaara oo aanu idinka diyaarinay munaasabad si weyn loo soo agaasimay oo lagu xuseeyey sanad guradaah ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda somalilan munaasabadaasi oo si weyn loo soo agaasimay ayaa waxaa ka soo qayb galay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan qaybaha kala duwan ee ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan taliyaasha ciidamada qaranka asluubta ilaalada xeebaha iyo laanta socdaalka xubno ka tirsan golaha wasiirada xildhibaano ka tirsan labada golo baarlamaan madax ka socotay safaaradda dalka etoobiya ee magaalada hargeysa madax ka socotay hay-adaha la shaqeeya ciidamada booliiska iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan munaasabadaasi labaatan guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda somalilan ayaa waxaa lagu soo bandhigay riwaayad aad u xiiso badan oo dadweynihii ka soo qayb galay ay la dhaceen riwaayaddaasi ayaa waxa ay fanaaniinta ciidamada booliiska ugu magac dareen wayna deeqdee allownooda
waryaahe war nimayo waan kabiira waa kuwa iga goaysaak waaba rooray rooray rooray waa inaan ra'yi keenaa ha walee firdhiyo lama yidhaahdo aniga haddaana kala ridi war anigu waaba rooray rooray iska darubjadee rubeed baa soo qaban waaye dadkan raaxada haystee macmacaankiyo rayska iska raamsanaya qarjam qarjam intaan been u raseeyo raseeyo raseeyo ha way ruhmayaanoo way rumaysanayaane dee midba reer ha noqdo weliba raafka hays wada goyso maxaa iga raacay anig ay kaasina beewarmukoodaya kaasina beegu dadka lama saxi waan waxaan ku hadlayna waxba kaama gelin de warba isaga waaryaana bal fadhiyaante mariya ma saxbaa ma run baa mise been mise waqaala raac horta roon iyo reedya may u rabnaa bal intaad rarasaan ra'yigiina iyo maalka ruuxaan saartumanaysa uraxya madanbaa rafiiqii wacanbaa in la raaco haboone madaxiilka wax rabshaaye warka kaan rasmi ahayn iyo rakiibaayo hawhaadee rigalaya dadkeene marbaqaar u raraya waynaan ka ridaaye rabbigay wacaawi bal aniyo firdhiya hadda sidaha firdhiya anna waan soo ururin hayaga guuley riwaayaddaasi oo lagu bilaabay munaasabadaasi lagu xusayey labaatan guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska ayaa kadib waxaa khudbada ka jeediyey madax kala duwan oo uu ka mid yahay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane axmed maxamed maxamuud silaanyo waxaa munaasabadaasi ka hadlay hogaanka howlaha booliiska gaashaanla dhexe maxamuud ducaale cali oo isaguna ka warramay faldembiyeedyada ay ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda somalilan ay ku guulaysteen inta lagu jiro sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka iyo weliba kiisaska dhacay iyo sida ay booliisku mar walba heeganka ugu yihiin in ay ku guulaystaan cid kasta oo khalkhalinaysa amniga somalilan iyo guud ahaanba cid kasta oo dembi ka gasha qarankan dagaallo ay tala soo yimaadeen dhallinyarada kooxa kooxaysiga ah ee xaafadaha magaalada kuwaasoo bulshada kula kaca falalka burcadnimada iyo dhaqan xumo aynaan horo caadowga ugu lahayn oo ah bugsi wadadeedyo waxaanay ciidanka booliisku gacanta ku dhigeen sannadkan saddex boqol iyo shan iyo toddobaatan ka mid ah dhallinyaradaas waxaana lagu xukumay xukuumada kala duwan ee ilaa saddex dano ilaa saddex dood u dhexayso waxa iyana soo kordhay guddooyinkan dambe ka ganacsiga taahiinta dhallinyarada oo aafo qadan oo khatar inuga ah waxaanay ciidanka booliisku la galeen dagaal waxaana sannadkan gacanta lagu soo dhigay labiyo labaatan ah kuwa iyagu xasaariyihiya ee loo yaqaano aboolayaasha waxaa kaloola soo qabtay saddex boqol iyo siddeetan dhallinyaro ah oo dib nu soo celinay gacantaanu ka gelinay waalidiintood dhallinyarada dhammaantood ay u dhasheen soomaaliya iyo somalilanba mudane madaxweyne waxa kale oo ciidanka booliisku ka qayb qaataan marka laga reebo dhinaca ilaalinta nabadgelyada howlaha dhinaca horumarinta sida dakhli ururinta dibudhiska wadooyinka waxqaba wax soo saarka dhinaca dalanka beeraha iyo mashaariicda wajaale inkasta aanay sanadkan helin roobab ku filan dhulkii aanu ka samayn lahayn mashaariicda wajaale madaxweyne tirada guud ee dembiyada ka dhacay dalka sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka haddaan kuu soo qaado waxaa ka dhacay koob iyo labaatan kun laba boqol siddeed iyo toddobaatan dembi waa inta noo soo gashay buugga loo yaqaano buugga dacwadaha e o b-ga maxakamadda waxaanu gudbinay lix kun lix boqol iyo sagaal iyo sagaashan inta la xukumay laba kun laba boqol sideed iyo labaatan sideed iyo konton sideed iyo konton ayaa la xukumay inta laga heshiiyey sagaal kun saddex boqol iyo afar inta beenowday ee noqotay nooca loo yaqaano xaababowka saddex boqol saddex kun sideed boqol iyo labiyo soddon inta baadhista ku jirta waa kun afar boqol iyo saddex iyo afartan haddii aynu qiyaasno ama aynu isku fadhigno xaaladda sanadkii hore dambiyada dalay ka dhacday iyo kuwa sanadka sanadkii labada kun iyo labiyo tobanka waxay ahayd sideed iyo toban kun sagaal boqol sideed iyo sagaal iyo sideetan halka ay sanadka ka noqotay toob iyo labaatan kun laba boqol sideed iyo toddobaatan waxayna dembiyada sanad ka kaceen laba kun laba kun laba boqol iyo sagaal iyo sideetan boqolkiiba labiyo toban waxaana laga yaabaa in dadka intooda badani badani dolarka dembiyada ee ka eegaan dhinaca ludiga ah ama negative loo yaqaano balse waxaa kaloo dembiyada kordhiya bulshada oo badatay iyo tiknolojiyadda casriga ee lagu soo kordhay ama fahamka bulshada ee xagga sharciga ay fahmaan oo ay usoo dacwoodaan oobiyada iyo saldhigyada bariska dilalka dalka ka dhacay haddaa wax kaaga taataarto sanadkan waxaa dal dalka ka dhacay madaxweyne saddex iyo toddobaatan bil baa ka dhacay waxaa ku dhintay shan iyo toddobaatan qof waxaa inta gacan kudhiigyo la qabtay waa sideed iyo lixdan inta inta hadda biraysku baadi goodaya waa shan mudane madaxweyne haddaynu qiyaasno sanadkii hore iyo sanadkan jireerkaisbafardhigooda sanadkii laba kun iyo tobanka waxay ahayd toddoba iyo toddobaatantii sanadkana waxay ahayd saddex iyo toddobaatantii waxay hoos u dhacday afar iyo afar oo qiyaastii noqonaysa five point two tirada shirarka baabuurta sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa ka dhacay laba kun saddex boqol toddoba iyo afartan shil baa ka dhacay wadanka inta ku dhibatay waxay noqotay boqol iyo lix iyo afartan inta ku dhaawacantay waxay noqotay kun iyo sideed boqol iyo shan khasaaraha gaadiidka ee wax ku noqday waxay noqodeen kun lix boqol iyo lix khasaaraha xoolaha nool ee ku dhintay waxay noqdeen afar boqol sagaal iyo toban khasaaraha dhimashada dadka waxay noqdeen laba boqol toddoba iyo labaatan dhismayaashu dhismayaasha dhismayaasha laba boqol iyo toddoba iyo labaatan mudane madaxweyne haddaynu isdheex dhigno sanadkan iyo sanadkii hore waxa ay aada u kacday sanadkan oo noqonaysa laba kun sideed boqol iyo shan iyo toddobaatan san halkay sanadkii hore ka ahayd laba kun saddex boqol iyo toddoba iyo afartan waxaana kacay eighteen percentage sideed iyo toban boqolkiiba waxa waxaana sababa oonu ku arrintaas ku soo qaadanay tafaalka moobilada iyo wadayaasha gaadiidka saxajirdarrada mas-uuliyadda xumada wadayaasha ay leeyihiin baabuurta oo aan yaaca iyo baabuurta oo ay ku yar tahay waxa loo yaqaano calaamadaha raaka raaka ama xamuuldhaafka gaadiidka waaweyn haddii ama meel madaxweyne soo qaato sanadkan inta carruur la tuuray ama aanu bannaan ka helay waxay noqo waxay noqdeen sanadka shan iyo toban bay noqdeen inta dhibatay waa toddoba inta nooli waa sideed haddii aynu taas isdheex dhignada waxay sanadkii hore ahayd shan iyo toban sanadkana waa shan iyo toban way sirgoosteen tirada dadka isdeldelay mudane madaxweyne sideed iyo toban qof bay noqdeen inta dhibatay waa sideed iyo tobankiiba inta dhaawac ma laha tirada iska horeemaadyada dalka ka dhacay sanadkan labada kun iyo saddex iyo tobanka waxaa ku dhintay afar qof tirada dhaawacantay waa sagaal qof inta inta inta waxaa ka dhacay afar afar iska horemaad ba ka dhacay waxaa dhintay sagaal qof waxaa ku dhintay koob iyo toban dhaawac ayaa ku dhaawacmay mudane madaxweyne sanadkan waxyaabaha aanu qabanay xagga muqaadaraadka saddex kun saddex boqol iyo labiyo siddeetan litir oo khamri ah xashiishad waxaanu qabanay toddoba boqol iyo shan iyo toddobaatan garaam oo nooca xashiishada ah waxaanu qabanay tirada aanu ku qabanay eedaysanayaashu waxa weeye shan iyo afartan qof iyo laba baabuur oo dhammaantood maxkamadda loo geeyey lacagaha been abuurka ah mudane madaxweyne waxaanu ka qabanay saddex milyan afar boqol iyo shan iyo toban lacagaha shilinka somalilan loo ekeysiiyey lacagta doolarka waxaanu ka qabanay shan kun toddoba boqol iyo soddon lacagta doolarka le loo ekeysiiyey lacagta jabuutiya faranka loo yaqaano laba kun oo falan baanu ka qabanay dhammaantood dadkii lagu qabtay lacagaha oo ka kooban afar iyo toban waxaanu gudinay maxkamadda awoodda u leh noocyada dembiyaha dalka ka dhaca waxaa ugu badan laba nooc oo kala ah dembiga dadku ka dembiga dadka ka dhanka ah personal criminal sida dilka iskudayga dilka farasaarka dhaawaca sasoynka kursiga waxaana ugu badan dhaawacyada dembiyada hantida kadha ka dhanka ah property criminal sida burcad burcadnimada tuugada baabul khiyaamada baada foojariga dhulboobka khasaaraha iyo wixii la mid ah celcelisahaan dembiyada guud ee dadka ka dhacay sanadkan markaynu celcelisahaan u sii qaybinno dembiyada sanadkan labada kun iyo saddex tobanka sanad lix bilood saddex bilood bishii wiiggii maalintii saacaddii iyo minidkii waxay kala noqonayaan sidan sanadkii waxaa ka dhacay laba koob iyo labaatan kun laba boqol iyo sideed toddobaatan lixdii bilood waxaa ka dhacay toban kun lix boqol iyo sagaal iyo soddon saddexdii bilood shan kun saddex boqol sagaal iyo toban bishii kun toddoba boqol saddex iyo toddobaatan wiigii afar boqol labiyo labaatan maalintii sagaal iyo konton kiis saacaddii laba laba kiis minutkii hal kiis baa ka dhacsanayay waxaa isaguna munaasabadaasi sanad guryada labaatanaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda somalilan ka hadlay taliyaha guud ee ciidamada booliiska sarreeye guuto cabdilaahi fadal iimaan oo isaguna ka warramay waxqabadyada ay ciidamada booliisku u xil saaran yihiin iyo qaybahooda kala duwan mudana madaxweyne waxaa sanad guuradani maanta kaga duwan tahay kuwii hore arrin aad u weyn oo qaranka somalilan mucjiso u noqotay sababtoo ah waxaa hadda hortaada hareerahaagaba ka muuqda ciidanka boliiska saraakiil saraakiil xigeen alifley iyo dabley kulligaysan darajadii ciidan ciidannimo min alif leh ilaa sarreeye guuto taasoo kor u qaaday haybadda qaranka jamhuuriyadda somalilan karaamada ciidamada kala duwan kala dambayntooda waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan go-aankii geesinimada lahaa ee uu ciidamada qalabka sida ugu qiibiyey darajada oo ay muddo dheer ka dhursanayeen waxaa kaloo aan u mahadnaqayaa guddigii qaybiinta darajada oo runtii hawshaas hawshaa culus u firdhigay cid kasta oo gacan ka geysatay bixinta darajada ciidamada iyaduna madaxweyne iyadoo ciidanka duriisku hal iyo habeen heegan uu yahay gudashada waajibaadkiisa dastuuriga ah kaasoo na furaya in bulshadu ku noolaato nabadgelyo deganaasho lagu gaadho horumar ku salaysan shuruuc cadaalad kala dambayn xaaladda nabadgelyada guud ee dalka jamhuuriyadda somalilan waa mid aada u degan mana jiraan wax xasilooni darro ah oo meel laba ka taagan guud ahaan gobolada jamhuuriyadda somalilan midana madaxweyne iyadoo waxqabadka ciidanka biliiska ee sanadkan uu inoo faahfaahiyey hogaanka howlaha biliisku laakiin dhowr qodoboo kor kooban ayaan ka taabanaya waxaa sanadkan tababaro iyo siminaaro kala duwan oo aqoontooda iyo xirfadooda biliisnimo kor loogu qaadayo soo qaatay sagaal boqol oo askari kuwaasoo ay ka mid yihiin ciidamada sida gaarka u tababaran s p u r r u c t u waxaa kaloo ka mida boqol iyo konton hablood oo aqoontoodu tahay dugsi dhexe sare ilaa heer jaamacadeed waxaa kaloo sanadkan dalka gudihiisa iyo dibaddiisa tababaro siminaar ku soo qaatay boqol iyo labaatan sarkaal oo isugu jira saraakiil sare dhexe iyo baadhayaal waxaana ka mida waddamada ay ka soo qaateen u k etoobiya uganda kenya madana madaxweyne waxaa sanadkan gaadiidka ciidanka biliiska ku soo kordhay saddex iyo labaatan baabuur oo cusub oo ay ka mid yihiin toban baabuur oo baabuurta loo yaqaano naynay oo gurmadka deg deg ah oo tobato kuwaasoo wax weyn ka taray dhinaca nabadgelyada gaar ahaan kooxaha dhallinyarada ah oo ugu badan caasimadda oo rabshadayaasha ah iyo meelaha mugmadow ee ay ku dhuuntaan dambiquutayaashu wax weyna ka taray xagga nabadgelyada gaafureeg culusta ku sameeya caasimadda kuwaas oo wasaaradda iyo taliskaba ay u qorshaysan tahay in gobollada kalena la gaarsiiyo haddii laga yidhaahdo mudane madaxweyne waxaa sanadkan noo hirgalay dhismayaal laba saldhig oo casriya model police station kuwaasoo laga dhisay caasimadda hargeysa iyo magaalada burco oo ay maalgelisay hay-adda u n d b dhawaanna la furi doono mudane madaxweyne waxaa kale oo hadda dhismihiisu socdaa xarunta ciidanka kahortaga argagixisada c t u kaasoo laga dhisay xarunta saidida hargeysa waxaana maalgelisay hay-adda e s i ee dalka britain waxaa kaloo istoodhada waxaa kaloo ciidanka biliiska sanadkan ku soo kordhay dhismayaal fara badan oo armariga ah kuwaasoo gaaraya ilaa afartan oo ay midha caawiyeen hay-adaha maag d d g halotras iyo qaar kale waxaa kaloo mudana madaxweyne daacito lagu sameeyey dhisme oo biliisku ku sameeyey ilaa labaatan saldhig oo ka mida fadhiyada kala duwan ee ciidanka biliiska waxaa mudane madaxweyne sidii qorshaha iyo amarkii aa bixis ahaa sanadkan la sameeyey oo ciidanka biliiska laga abuuray qaybta loo yaqaan qaybta ilaalinta cashuuraha midan madaxweyne taasoo ciidanka biliisku dhammaantiiba yahay cashuur ilaaliye waxaanu sanadkan two thousand c d la sameeyey oo la abuuray qaybta ilaalinta cashuuraha ciidanka biliiska taasoo qayb libaax ka qaadatay ololaha dakli ururinta ee wasaaradda maaliyadda ee qaranka somalilan uu ku tisqaaday mudan madaxweyne waxaa kale oo jirta in ciidanka biliisku ay leeyihiin kaydinta xogta xubnaha ciidanka biliiska data base mudan madaxweyne waxaa kaloo oo horumarkaa ka mida in xubin kastoo ciidanka biliiska ay tahay mid ku jirta kaydintaa ama xogtaas waxaa kaloo ciidanka biliiska ay aada iyo aad u soo dhoweeyeen uguna faraxsan yihiin ansixinta xeerka ciidanka biliiska mudane madaxweyne waxaa kaloo ciidanka biliiska farxad iyo horumar u ah ansixinta xeerka ciidanka biliiska oo dhawaan la ansixiyey kaasoo wax weyn ka tari doona gudashada waajibaadkooda qarana ciidanka biliiska fulinaayo oo si aad u qeexayo islamarkaana dhiirigelinaya howlgallada ciidanka biliiska wadana madaxweyne la dagaalanka argagixisada sida aad la socoto iyadoo furarka kooxaha argagixisadu maanta dunida ay ka yihiin khatar caalamiya somalilan ay ku taallo mandiqad xasaasiya waxaa maanta aan haysanaa ciidan biliisa oo si gaara oo u tababaran una qalabaysan la dagaalanka kooga kooxaha argagixisada waxaanu sanadkan hawlgallo ku soo qabannay saddex kiis oo argagixiso ah iyagoo ciidanka biliisku gacan ka helaya hayadaha kale ee amniga iyo bulshada reer somalilan oo had iyo goor ciidanka biliiska siisa gacan markay xagga nabadgelyo noqoto aad iyo aad naqalka bulshada reer somalilan uga mahad celiyo kuwaasoo lagu soo xiray koob iyo labaatan kiis hal kiis dacwadiisa ayaa ka socota maxkamadda labana waa garsugayaal oo dhegaysiga sugaya mudane madaxweyne qorshayaasha mustaqbalka waxaa noo qorshaysan kuuladii saraakiisha ciidanka biliiska madheera mudane madaxweyne waxaa mustaqbalka dhow noo qorshaysan inaanu furo kuuladii saraakiisha ciidanka biliiska maadaama darajadii la qaatay oo madheera maadaama darajadii la qaatay waxaanan u xullay khubaradii iyo saraakiishii wax ka dhigi lahayd oo hadda diyaar ah oo dhammaantood ah siyar officer police saraakiisha sare police ka mid ah waanan ku bilaabayna haddii ilahay ilaha tababarkaa saraakiisha dhexe dhowaan waxaa yaro dhowaan la dhisi doona haddii ala yidhaahdo dhismaha xarunta taliska guud oo halkan aynu joognaa waxaa kaloo i qorsan sanadkan haddii ilahay yidhaahdo inaan samayno oon abuurno kooxda biliiska ee la yidhaahdo dadariska taas oo wax weyn ka tari doona howlaha gurmadka deg dega xagga dabka ama force majora ugu dambayn waxaan halkan munaasabadda sanad guurada labaatanaad ee ciidanka boliiska awgeed salaamo dirayaa guud ahaan ciidanka boliiska saraakiil saraakiil xigeen alfley dabley iyo dhammaan xubnaha ciidanka boliiska xaasaskooda ooan leeyahay sanadkan sanadkiisa ku gaara bashbash iyo barwaaqo sidoo kalena waxaa munaasabadaasi ka hadlay wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha mudane cali maxamed waran cadde oo isaguna ka warramay horumarka ay gaadheen ciidamada booliiska iyo weliba qeybaha kala duwan iyo tababarada kala duwan ee ay ciidamadaasi qabaan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa mudane madaxweyne waxaan jeclay halkan aan kugu soo dhoweeyo sanad guurada labaatanaad ee uu qaan gaadhay booliiska somalilan anigoo ku hadlaya magaca saraakiisha saraakiil xigeenka dableyda iyo fanaaniintii maskaxda furayd ee halkan horteenna ka jeediyey qiimaha ay leedahay somalilan iyo gooniisutaageedu iyo sida bulshada reer somalilan ay ugu hanuunsan yihiin inay dalkooda iyo dowladooda wax la qabtaan madaxweyne halkan waxaan ku haynaa ciidanka ciidanka booliiska oo ah ciidan naftood horayaal ah oo habeen iyo maalinba u heegana sidii ay u daryeeli lahaayeen bulshadooda iyo qarankooda intaba si ay ugu noolaadaan nabadgeliyo iyo barwaaqe iyo bashbash mudane madaxweyne shaqada booliisku u hayaa qarankan waa shaqo aada u qiimo badan waxay ilaaliyaan nabadda waxay daryeelaan bulshada waxa ku dhisan nabadda guud ama nabadda gudaha ee dalka somalilan madaxweyne waxaanu doonaynaa inaanu ciidankan gaadhsiino halka ay joogaan ciidamada casriga ah ee booliiska ee caalamka waxaanu madaxweyne u soconnaa oo qorshaheedaanu haynaa inaanu u qalabayno ciidankan sida ciidamada caalamka ee casriga ah mudane madaxweyne waxaa ciidankan u diyaara tababar ay ku qaadanayaan sidii ay u sugi lahaayeen shaqada ay qaranka u hayaan siday bulshadooda u daryeeli lahaayeen isla markaana ay u noqon lahaayeen saaxiib dhow oo bulshada wadnahooda iyo qalbigoodaba ku dhow oo markay arkaan inay ku farxaan mooyaane aanay ka nixin isla markaana madaxweyne waxaan jeclalka inaan ka sheego oo bulshadana aan u gudbinno in la ansixiyey sharcigii booliisku ku shaqayn lahaa sharcigaas oo qeexaya awoodda booliisku uu leeyahay inuu fuliyo amniga qaranka had iyo jeer madaxweyne waxaa dhici jirtay marka askarigaas uu shaqada fulinayo booliiskaahi ee ay dhibaata la kulanto ee uu guto sidii sharcigu u faray inuu gunto xukunka isagoo daryeelaya nabadgelyada iyo tan bulshadaba in la xidho ayaa madaxweyne dhici jirtay in dabeedna reerkooda loo doonto magta isagoo fulinaya awaamirta qaranka iyo maxkamaduhu ka soo gudbiyaan dembiyada ka dhaca dalka na waxaanu imika ku tala jiraa inaanu madaxweyne u tababarro ciidanka inaanay ku gafin sharciga inaanay bulshada marka ay dhacaan in dembiyada laga dhex qabanayo inaanay dareyn in ninka ciidankaahi uu wax gafa ama hawsha uu qabanayo uu ku gafo bulshada iyo ciddii kale ee la noolba sidaa awgeed waxaanu maanta halkan socodee madaxweyneanu kaaga sheegno in aanay dhici doonin wixii imka ka dambeeya nin ciidanka booliiska ah oo shaqadiisa gudanaya inaan madaxweyne dib loo xidhin isagoo fulinaya amar qaran isla markaanaan mar dambe la weydiin arrintaasu inay tahay arrin maanta sharcigeedii la baaskareeyey oo muxuu ahay lagama maarmaana inaynu ku dhaqanno waxaan markaa halkan uga jeedinayaa digniin ballaadhan dadka caadaystay in marka wax laga xukumo ama uu dembi geystay booliisku hareereeyo kala hor yimaado hubka ama rasistan iska sameeya ama isku dayo inuu muxuu ahaye kala hortago ciidanka inay noqon doonaan cid aan ha dhowto cid ka daba imanaysa aanay jirin madax dhaqameedka iyo madaxda kalena ay sida ogaadaan madaxweyne waxaan halkan uga mahad celinayaa ciidanka booliiska iyo dadweynaha reer somalilan oo runtii ku guulaystay ama siday u wada shaqeeyaan oo had iyo jeer aanay dhicin in la inuu baxsado sidii halkan booliisku ka akhriyayey boqolkiiba shan iyo sagaashan in dhammaanba gacanta lagu hayo dembiilayaashii dembiyada geystay iyadoo ay halkaas ka kaashanayaan bulshada iyo booliisku madaxweyne waxaa runtii aniga lafteeda farxadii ah oo aan jaarka inaan kaaga sheego shaqadii igu horraysay ee ahayd inaan qarankan u qabtay muxuu ahay amniga waxaan madaxweyne ka bilaabay maqsinkan inaga dambeeya ee teliyaha booliisku fadhiisto waxaana nasiib wanaag anigoo yar oo toddobiya jama jira oo timo dheer oo madow leh waxaana maantana halkan ilaahay uga mahad celinayaa anigoo caddaaday inkastoo onan da'weynayn haddana howlaha qaranka awgeed inaan halkan dambaaldegii aynu ka soo wada qayb gallo ayaa ilaahay mahadiyaa madaxweynaha ayaa ugu horreynba waxa uu hambalyo u diray ciidamada booliiska iyo xaasaskooda isagoo ku hambalyeeyey munaasabadda sanad guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska sidoo kalena madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan waxa uu xusay in xukuumad ahaan ay diyaar u leeyihiin wixii ay uga baahdaan ciidamada booliiska ee jamhuuriyadda somalilan waxaana hadaladiisii ka mid ahaa waxaa maanta farxad aad iyo aad u weydiya inaan ka xib galo labaatan guuradii ka soo wareegtay asaaska ciidanka boliiska somalilan ciidanka boliiska somalilan waa waxa aynu ku fadhino haddii aynu dalka nahay nabadgelyada aynu haysanno iyo wanaagga aynu haysanno iyo midnimada aynu haysanno waxaynu ilaahay uga mahadnaqaynaa ilaahay ka suko waxaynu ugu mahadnaqaynaa ciidamada boliiska iyo ammaanka iyo dadka gacanta ku haya ayaynu ugu mahadnaqaynaa waxaan leenahay muddadaa uu jiray shaqo aad iyo aad iyo way bay qabteen waxay u soo jeedeen har iyo habeen nabadgelyada dalka iyo ammaanka dalka ilaalintiisa ayay usoo jeedeen waxaanu leenahay sidii la tilmaamay ee halkan ka muuqatay shaqooyinka ay qabseen qabteen tafaasiisha ay ka bixiyeen siday xogwaal yihiin siday ula socdaan wixii dalka iyo dadku u baahan yahay waxaanu leenahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin waxaanuna ballan qaadaynaa haddii aanu nahay madaxweynihii qaranka aan ahay inaanu gacan buuxdo ka siino ciidanka ammaanka iyo nabadgelyada iyo boliiska waxay u baahdaan waxa ay ku sugayaan qarnimada iyo ammaanka dalka iyo dadka ay ku sugayaan waxaanu ka siinaynaa gacan buuxda dhiirigelin iyo guubaabo waxaan mar kale u mahadnaqayaa ciidanka boliiska iyo ammaanka inoo haya waxaan ugu mahadnaqaynaa iyaga iyo faamiliyaashii iyo qoysaskoodaba aad iyo aad baan hambalyo ugu soo jeedinayaa assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
barnaamijkeenii gaarka ahaa ee dhegaystayaal aynu ku eegeynay xuska munaasabadda labaatan guurada ka soo wareegtay markii la aasaasay ciidamada booliiska jamhuuriyadda somalilan intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gebagabeyneynaa intaynu dhegaystayaal barnaamijkaasi mid lamida aynu isugu imanayno waa sakariya axmed maxmed oo idinku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo
Hayriyo, Bajara